bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin bihi nastaciin calaa umuuri dunya wdiin maantu ay tahay bisha janawari afariyo toban sanadka laba kun iyo afariyo toban waxaa nasiib wanaaga mashruuc muddo dheer aynu sugaynay marba marxalad soo maray maalin baa meel taagnaa oo ahaa mashruucii aynu dowladda imaaraadka carabtu inoogu deeqday ee mashruucii xunba weyne facebooki oo ahaa beebabkii iyo baraagihii in ay shalay hore magaalada soo gaadheen wafti ka socdaa khaliifa foundation ama qoladii biyaha lacagtooda ayna siisay qoladaasaa kaanu saragnay waxay noo ballan qaadeen ama yidhaahdeen mashruuca waa la sii daayey saddex bilood baanu iminka saxeixnaa wixii maanta laga bilaabana insha alla implementationkiisa ama fulintiisii ayaa inoo bilaabmaysaa mashruucaasna siduu qorshuhu ahaa inuu hargeysa biyala-aanteeda wax ka qabto ayaynu ilaahay ka rajeynana qorshuhuna yahay dee waxaan ugu bashaareynaa dadweynaha ree hargeyso ah in mashruuca aynu muddada sugaynay hawshiisii insha alla aynu sugayna inay deg deg u bilaabanto ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inu ilaahay nagu guuleeyo hawshaasi ay sida lagu talagalay u qabsanto aad baad mahadsantihiin wasiirka biyaha oo dee hawshaas wasaaradda biyaha ay tahay roolkeedu wixii bolatical level inay iyadu liirgarayso ayaa isagoona naguna la jiray maanta kulanka ayaa kelmadiisa odhan doonaa kusoo dhawoodii bismi illaahi raxmaan raxiim bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa maanta oo bishu afariyo toban janawari laba kun iyo afariyo tobankii inaan dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ugu bushaarayno sidii maarayabaad u maqlayseen mashruucii inta badan soo jiitamayey inuu maanta halkii u wanaagsanaa marayo wafdi ka yimi khaliifa foundation oo mashruuca iyo mashaariic badanba ugu deeqday jamhuuriyadda somalilan inaannu saaka la kulannay mashruucii ay diyaaru yihiin inay dhaqaajiyaan saddex bilood ka horna la saxeexay waxay kaloo noogu bushaareeyeen mashaariic kale oo wax ku ool ah inay kuwan daba socdaan taana wakhtigeeda ayaannu sheegi doonnaa laakiin arrintii biyuhu halkii u wanaagsanayd bay maraysaa codsi aannu dhowaan u gudbinnay oo ahayd dhuumaha biyaha soo qaadaya oo aannu u aragnay inay aad iyo aad u yar yihiin inay wax nooga qabtaan noo beddelaan taana waa naga aqbaleen waxay kaloo naga aqbaleen mashruucan wejiga labaad ee ay bilaabayaan in wasaaradda iyo wakaaladduba ay monitorinkeeda wax ku leeyihiin wax kabeddelkeeda iyo wixii xumaadaba ay la tashanayaan wadashaqaynaan hore u jirin na ay maanta diyaaru yihiin waxaan mar labaad dadka ugu bushaaraynayaa biyaha xunba weyne hargeysa ayaa la keenayaa halkii loogu talagalay ayay tegayaan mana jirto meel kale inkastoo maalmo dhowood aannu maqlaynay geed deeblaa la geynayaa waxaan leeyahay biyaha bari baa laga keenayaa bari baa loogu talagalay biyaha bari laga keenayo galbeed baa la geynayaa dabadna beri baa lagu soo celinayaa caqligaasu caqli saliima ma aha mana dhicin mana dhacayso halkii loogu talagalay bay tegayaan waxaannu ku aad iyo aadna ugu rajo weynahay biyihii loogu talagalay inay halkaa ka yimaadaan inay halkoodii tegayaan wayna dhammaanayaan insha allah waxaan aad kale ugu rajo weynahay biyaha xunba weyne oo muddo la sugaayey inay hargeysa sidaa ugu dhaqsaha badan leh soo gaadhaan baahida biyaha aynu baahida u qabnaanaa biyala-aantana inay wax inooga taraan intaas waa intaa mashaariicda aan sheegay iyada xilligeeda ayaannu sheegaynaa markaa dadka reer somalilan waxaan leeyahay hadallada laydinku tirinayo ee laleeyahay ee beenta ah aan iska hubinno dad aan waxba idiin rabin inay idiin sheegaan oo dhib idinla raba ayaa marba war aan beesha ku jirin idinku soo dhextuuraya taana waxaan leeyahay ha laga digtoonaado hawshuna si fiican bay u socotaa wadashaqaynta maamulka iyo dadkuna waa laga maarmaan iminkana waa jiraa waana sii soconayaa waana xoogsanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu